magaalada kismaayo ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay ka qaybgalka haweenka ee arrimaha siyaasadda kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay xildhibaanada baarlamaanka jubbaland qareenada dowlad goboleedka jubbaland ururada haweenka jubbaland iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay kulanka qaar ka mid a xildhibaanada jubbaland iyo haweenkii kasoo qaybgalay ayaa siyaabo kala duwan uga dooday sidii haweenka uga qayb noqon lahaayeen arrimaha siyaasadda gabdha han lahoo badan aa jiro een, oo rabo han siyaasadeed leh oo xildhibaan rabo oo golo deegaan rabo een, xaquuqahooda ama sidai ay ku heli lahaayeen in- annaga waa intii oo karaankeena eh, waa ka hadalnaa balse eh, waxaa jirto waxyaalo badan oo caqabado ku ah een, gabdhihii sida een, dhinaca qabiilka oo kale ca- caqabad ku ah een, waxaa kaloo caqabad ku ah een, ayaga laftirkoodii sida hadda laga dhawaajiyey inaysan istaageerin macnaha qofka waa aan- haddaan la istaageerin qofka qof aad intay kusoo kaxaysa meel ku geynaysa male nimanka dada iska dilaan aan waxaan qabaa gabdhaha iyagana inay ee, guntiga dhiisha isaga dhigaan me- siday wax ku heli karaan ay wax ku raadsadaan ha isdilaan ma dhahay laakiin dhaqaalahooda in la isticmaalaa dhici karto gabadha walaashaa garab istaag haweenku xaqa ay leeyihiin iyo xuquuqda ay leeyihiin eh, waxyaalo badan baan la taabtay waxaana ka mid ahaa in waxyaalaha la taabtay haweenku xaq u leeyihiin en, wax kasta oo ku saabsan eh, ayaga xarintooda ama xag dhaqaale ha haato ama xag mataqaanaa arrimaha siyaasadda ha haato ama xag bulsho ha haato inay xaq u leeyihiin in wixii ay ayagu xaq u leeyihiin laga siiyo yaa laga dooday Een, annaga dastuurka dowladda jubbaland qodobkiisa lixyo tobnaad ayaa wuxuu sheegayaa een, qoondada ama doorka ay haweenka ku yeelanayaan arrimaha siyaasadda qodob dastuura waaye qodobka toban iyo toddobaad oo kaleeto waxaa ka mid ah een, xa- xaquuqda caruurta ay yeelanayaan ilmaha yararka qodobka shan iyo labaatanaad ama afar iyo labaatanaadna dastuurka dowladda jubbaland wuxuu sheegayaa sida ay haweenku ugu qayb qaadan karaan ama qayb ugu noqon karaan xilliga doorashada waa qodobo dastuuri ah kuwaasayna ka mid yihiin Een, markaan u soo noqdo su-aashaada een, maxaa keenay waxaa keenay waxaa weeyo inta badan een, gabdhaha soomaaliyeed waa ama hooyo marka le hooyo hooyo waa qof naxariis badan weeye waa qof beer jilicsan weeye dee gabdhuhu codka annagayna siiyaan annagay noo hiiliyaan hadda waxay maraysaa warba idinkana soo hiiliya waxaa siisiiya horta taasaa su-aasha keenta kow midda labaad hooyooyinka waxay in badan ka maqan yihiin een, meelaha go'aamada lagu gaarayo